warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacana wanaagsana dhegeystayaal qodobadan wararka idinkugu hayna waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka dalka oo ololihiisa geynaya maamul goboleedka migoori wasaaradda waxbarashada oo mamnuucday kaararhka hambaliyada ah ee la siiyey ardayda ka hor intaysa imtixaanaadka bogin iyo wararkii ugu dambeeyey shirka wadatashiga oo hogaamiyaasha soomaalida kaga socda magaalada muqdisho subax wanaagsana dhegeystayaal intaasi aa maqasheen waa qaar ka mida qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo axadda taariikhdan ay ku beegantahay sagaalka bisha koowaad ee janaayo labada kun iyo labaatan iyo kow qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto ayaa la filayaa inuu maanta ololihiisa siyaasadeed geeyo ismaamul goboleedka migori si uu shacabka halkaasi ku nool uga codsado inay taageeraan bisha sideedaad ee sanadkan oo doorashadu dalka ka dhacayso waxa uu qorshuhu yahay islamarkaana ay wararku sheegayaan in abaar sagaalka subaxnimo uu ka qeyb geli doono munaasabad ka dhacaysa kiniisada spania barish ee galbeedka waa deegaanka kuuriya intaasi kadib william ruuto ayaa waxa uu usii gudbi doonaa magaalada getunganya oo uu qorshuhu yahay koiyo tobanka barqanimo uu ku qabto isku soo bax siyaasadeed qorshaha socdaalka madaxweyne ku-xigeenka dalka waxaa ka qeyb ah inuu dadweynaha kula hadlo degmada waa degmada kehanja oowaa kahor intaa oonan usii gudbin deegaanka bariga ee kuuriya oo uu sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada halkaasi kulamo kula yeelan doono shalay ayay ahayd markii isaga oo ku sugnaa magaalada eldoreed ee dowla deegaanka bisingiisho ruuto hoosta ka xariiqay in aysan jirin cid ka hor istaagi karta hogaaminta wadanka haddii uu garab ka helo codbixiyaasha dalka dhanka kalena madaxa xisbiga odm reyl odinga oo isna adeegsanaya hiisiga mideynta shacabka ayaa waxa uu booqan doonaa hoygii waa hooyooyinka maxaabiist siyaasadeed ee iyagu sidoo kale halka waa uu booqanayaa islamarkaana uu la kulmayaa bayaan kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee kenya ayaa waxaa sidoo kale ku cad in reyla odinga uu tegi doono fagaaraha dugsiga sare ee kibijigu ee ismaamul goboleedka kiambu halkaasi oo sidoo kale lagu xasuusan doono haween ay ka mid tahay hooyadii oo geeriyootay isagoo oo xabsi ku jiro waxaana uu sidoo kale halkaasi looga hadlayaa waxyaabo kala duwan wasaaradda waxbarashada ee dalka waxay mamnuucday kaararka hambaliyada ah ee ardayda loo diro amaba la siiyo ka hore inta aynan bogin imtixaanaadka maxamed khaliif ayaa dhammaystiray
wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka brofesor george mugoha ayaa soo saaray amar goobaha tacliinta looga mamnuucayo kaararka la siiya ardayda ka hor intaysan u fadhiisan imtixaanaadka shahaadiga k c b e ee k c a c kaararkan oo ay soomaalidu u taqaana succeska ad ayaa la siiyaa ardayda ka hor inta aysan u fadhiisan imtixaanaadka islamarkaana guul loogu rajeeyo brofesor mugoha ayaa ku booriyey guddoomiyeyaasha dowladda dhexe ku matela ismaamulada iyo mas-uuliyiinta waxbarashada inay burburiyaan kaar walba oo ku qoran yihiin fariimo hambaliya oo la siinaya ardayda lagu wada inay u fadhiistaan imtixaanaadka qaran ee shahaadiga bisha saddexaad ee sanadkan hadalkan ayuu wasiirka ka jeediyey dugsiga sare ee muwayaala ee ismaamulka kakameega oo ay ka socotay munaasabad lagu dhagax dhigayay dhismaha fasalada manhajka cusub ee waxbarashada ee c b c
hooyo naaf ah ayaa xaalada bini-aadinimo waxay ku haysataa ismaamul goboleedka mombaasa maxamed cabdi bootaan ayaa warkaanoo dhammaystiran kasoo diray mombaasa
meesha waa qof waxaa ahay oo haddana iska cuuriyaan ah qof dhammaystiran ma ihi markaad qof cuuriyaan waa dareemi kartaa dhibaatada ay qabto dadka lixaad kala ayaaba say rabaan baheleenba qof cuuriyaanna xaggayba kasii jirtaaba marka alxamdulilah ilaahay qadarkiisaa igu dhacday meeshaasaana waxaa ku noqday xaga dheer qaxootiyaasha labada kun sideediyaa aan kasoo qaxno soomaaliya laba kun sagaalkiina saanaama noqdo waa hooye ayaan cabdi maxamed oo sagaalkii biloodii ugu dambeysay ku noolayd magaalada mombasa waxay kasoo guurtay xeryaha qaxootiga ee xagardheere xaalada nolosha oo aada ugu xumaatay haatana xaaladu intaasi way kasii daran tahay Nolo- nolosha walaa aaday u adkeed qof cumriyaan u helayni oo haddana ilmo yaryar haysta xaaladdu adkeed xagga dheer markii horena waa ogaay xaaladeeda haddana baa soo joogno kadaaliku waxay dhaanta mala waaba kaxadka oo kasii xag jirtaahoo gurikiraha la degan yahay gurikiraha la iska dega- la degan yahay kelidaa la iska rabaa korontadii la iska rabaa wixiina ma haysatid mararka qaarna banaanka lagu saaraa aad diyaar u tahay wixii aad iska bixi weysid ilaa guriga adu ma lihidi marka xaaladda ilaahay ha fududeeya hooyadani oo lix caruur dhashay naafanimadan kumaysan dhalan laakiinse waxa ay naafowday kadib markii labada lugood laga jiray xaalad caafimaad oo aada u liidata oo la soo diriistay dhakhaatiirtuna u sheegeen laba daran kala dooro in lugaha lagaa jiro oo aada noolaatid iyo in xanuunka kugu dhacay uu jidhkaada inta kale uu kusii faafo nairobi sida la igu geeyey nairobi markii la ii geeyo dhaqaatiirta way fiirfiirsheen gabadha umul miya ahaa umulaa ahayba markaasaan dhalaba soo maahan umul miya ahaa cunuga ilmihi yaray aawe ilmaha yara xaga dheer oo soo tagno maxaa looga reebay dhaqaatiirtii oo istaalka iga qaaday aa diiday hal qof aan raaci kara ciyaalka abooda ay raacay istaalka la geeyey bis lugu intaa sii socon wayba kasii dareenba way madoobaadeen dhacaanaa ka socday staff markaas isku tagma ka xidhan dhaqatiirta saas ay fiirfiiriyeenba waa in la jaraa gabadha lugahan waa in laga jaraa birri ama maanta in laga jaraa haddaan la jarin luguu sii u yaalaan oo korkan kale ay noqonaya qoyska hooye ayaan cabdi maxamed oo ku nool mid ka mid ah xaafadaha magaalada mombasa gaar ahaana xaafadda jani ayaa waxay ka kooban yihiin lix caruur ah oo isugu jira afar wiil iyo laba gabdhood xaaladoodan soo indhaindhaynana aad bay u liidatay gurigan ay degan yihiin kelidiisa waa lagu leeyahay sagaalkii bilood ee ugu dambeysay noloshana waxay ku dabaraan ma haystaan waxay dariska ka helaan mooyaane sheekh cusmaan macalin farey oo ah macalinka qur-aanka ee xaafadda ayaanu si aan wax u ogaana xaaladda qoyskan wax ka weydiinay annaguna haddaanu nahay nahay dad muslimiina oo darisa oo aqoon u leh waxaanu sheegaynaa oonu caddaynaynaa dadka ilaahay wanaagay khayrka faray inay u ixsaan falaan oo maantay dhibka haya ay ka koriyaan ayagana ilaahay u maalinta qiyaamo ka koriyo dhibka qiyaamo ilaahay ka koriyo ilaahay qur-aanku wuxuu ku leeyahy wamaa tuqadimu lianfusikum min khayrin tajiduhu cinda allah kolley waxaad hormarsataan waa wax idinkaga horeeya adinka akoonkiina aakhira idin gelayaan qofka ilaahay awood u siiyey waxaan u sheegaynaa aan ku boorinaynaa qof kastoo muslima ama wax garada ama maanta u garaabaya qofka iyo awlaadda ilaahay siiyeysa waxba uga oolin inay u ixsaan sameeyaan waxay u awoodaan oo ixsaan iyo wanaagana maxamed cabdi bowtaan warbaahinta star magaalo xeebeedda mombasa
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
golaha wadatashiga soomaaliya oo ka kooban ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa axadda maanta asi ambaqaadi doona shirkii maalmihii lasoo dhaafay muqdisho kaga socday waxaana maanta ka qeyb noqon doona shirka sida ay wararku sheegayaan xubno ka mid ah midooda musharaxiinta shirka oo muddo shan cishaha ka socday magaalada muqdisho ayaa waxaa sidoo kale la sheegay in madaxdu ay heshiis ka gaareen kuwaasi oo waxyaabaha ay ku heshiiyeen maantay ay ka doodi doonaan kalena doodayaan midooda musharaxiinta si loo soo saaro warmutiyeedka shirka golaha wadatashiga soomaaliya ayaa kulankoodii shalay kaga dooday xabashooyinka la xiriira hufnaan la-aanta doorashooyinka iyo talooyinkii ay u gudbiyeen midooda musharaxiinta bulshada rayidka iyo beesha caalamka iyadoo meesha laga saaray qodobadii amniga ee laysku mari waayey afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimow ayaa sheegay in shirka laysku afgartay islamarkaana dhowaan si rasmi ah loo soo saari doono qodobadiisa iyo gabagabadiisa
bismillahi raxmaan raxiim Eh, madaxda golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed waxa ay sii wadeen kulamadii ay eh, ka lahaayeen arrimaha doorashooyinka iyo amniga dalka shirka maanta uu sida caadiga ay shir gudoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble Eh, waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland eh, galmudug madaxweynaha hirshabeelle madaxweynaha koonfur galbeed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir ana magaalada muqdisho Eh, dhammaan madaxdu waxa ay si qoto dheera ay uga hadlayeen oo ay usii wadeen inay ka munaaqashadaan ajendayaashii horyaalay ee ay ka mid ahaayeen arrimaha doorashooyinka amniga ee hadda shirka waxa uu marayaa meel gabagaba ah madaxduna ee waxa ay ee isfahan buuxa intooda badnaa ay ka gaareen qodobadii ay ka wada hadlayeen ee ajendaha ugu jiray shirka waxaa la filayaa haddii aabba idmo in ee maalmaha fooda inagu soo hayo uu soo gabagaboobo iyadoo ay ka soo bixi doonaan natiijo wax ku oola ee waxaana sida muuqata madaxdu marka aad fiiriso sida ay arrimaha ee saraaxada leh ay uga doodayaan la filayaa in shirkan natiijadiisu ay noqoto mid ee horseeda doorasho hufan oo dalka ka dhacda ee islamarkaana ay ee waqti kooban oo la waqtiyeeyey
shirka golaha wadatashiga oo ah kii ugu waqtiga dheer ah oo ay yeeshaan ayaa la filayaa in laga soo saaro warmurtiyeed waxaana xogaha la helayo ka mid ah in madaxdu ay ku heshiiyeen in muddo lixdan cishaa lagu soo dhammaystiro doorashooyinka yaana amniga dalka saameyn ay ku yeelato amisom waxaa lagu wadaa in dhowaan la shaaciyo xalka laga gaaray khilaafkii gacanka hadalka sababay ee u dhexeeyay ciidamada ka marqaato madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni iyo agaasimihii hay-adda p s f ta ee xilka qaadistii lagu sameeyey isagu ka biyadiiday maxamuud cismaan diyaano wararka ay warbaahinta guduhu qortay ayaa sheegaya in xalinta khilaafkaasi oo ay wadeen ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke madaxweynayaashii hore ee puntland cabdiraxmaan faroole iyo gaas iyo sidoo kale ee isimada deegaanada maamulka puntland intooda badan lasoo gebagabeeyey islamarkaana waxyaabaha dhanka farsamada oo keliya ay ka harsan yihiin qaar ka mid ah isimada puntland iyo mas-uuliyiintii hore oo boosaaso jooga ayaa waxay halkaasi ka wadaan dadaaladoodii ugu dambeeyey ee xalkagaarista khilaafka si bulshada ku nool magaalo xeebeeda boosaaso ay nabad ugu noolaadaan isimada puntland ayaa horey ugu guuldaraystay in ay xal ka gaaraan khilaafka xukuumadda iyo saraakiisha hay-adda p s f taasi oo keentay in dagaal dhowr maalmood socday uu ka dhaco magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari kaasi oo geystay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo sidoo kale in qaar badan oo ka mid a bulshada magaalada boosaaso ay isaga barakacaan magaaladaasi sababo la xiriira in dhibaato ay kasoo gaarto dagaalka dushooda ka socda wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamaca oo kulan la qaatay wafdi uu hogaaminayay u qeybsamaha ciidamada safaaradda itoobiya ee soomaaliya ayaa waxay ka wada hadleen arrimaha la xiriira la dagaalanka al-shabaab kulankaasi ayaa waxa ay kaga hadleen xaalada guud ee labada dal howlgalada amisom oo itoobiya ay ka qeyb tahay qorshaha kala guurka iyo sidoo kale mustaqbalka amniga gobolka geeska afrika wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa kaga mahad celiyay dowladda itoobiya dadaalada ay ku bixiso la dagaalanka al-shabaab iyo nabadeynta guud ahaan soomaaliya soomaaliya ayaa waxaa meelo kamida ku sugan ciidamo ka tirsan itoobiya waa ciidamo ka socda dalka itoobiya oo qeyb ka ah howlgalka nabad ilaalinta amisom waxaana ciidamadaasi ay dagaalo la galaan al-shabaab oo iyagu deegaano soomaaliya ku sugan waa kamida ku sugan ugu dambeyntiina jimciyadda qurmaha ka dhexeysa ayaa sheegtay in ay gudaha dalka suudaan ku qaban doonto wadahadallo loogagu leeyahay in looga arrinsado xaaladaha isu soo taraya ee wadankaasi toddobaadkii hore ayay ahayd markii uu iscasilay ra-iisul wasaarihii dalkaasi cabdalla xamdoog waxaana arintaani ay timid iyadoo aanan weli wadankaasi kasoo kaban saameyntii kasoo gaartay afgembigii milatariga ee shan iyo labaatankii bishii oktoobar ee sanadkii hore